hay-adda hormuud salaam bank foundation ee hoos tagta shirkadda isgaarsiinta ee hormuud iyo bangiga salaam ayaa waxay magaalada muqdisho ka furtay mashruuc xirfad iyo shaqo loogu abuurayo kun dhalinyaro ah oo la barayo kaxaynta mootada ama sida loo kaxeeyo mootada cilad bixinteeda iyo weliba isticmaalka google maabiska dhallinyaradan ayaa markii ay tababarka dhammaystaan waxay ka shaqayn doonaan shirkad maxalli ah oo ka howlgasha caasimadda dalka haddaba wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa la kulmay cabdulaahi nuur cusmaan oo ah madaxa hay-adda hormuud salaam foundation waxaana uu ugu horeyn weydiiyey mashruuca ay daahfureen iyo hadafka laga leeyahay
waad mahadsan tahay cabdicasiis mashruucan aan shaqada uga abuureyno ilaa iyo kun dhalinyaro ah wuxuu yahay waxaa la barayaa xirfad darawalnimada mootada labadwadaaleda si loo kaxeeyo sidoo kale waxaa la barayaa mootada haddii ay cilad gasho sidii cilada loo sameeyo waxaa kaloo la barayaa sidii ay u isticmaali doonaan maabka magaalada waxaa la bari doonaa meelaha caanka ah ee waaweyn iskoosyada dukaamada waaweyn iyo meelaha magacyada leh ee magaalada ku yaala waxaa la bari doonaa shuruucda wadada sida loo maro oo ay naftooda iyo nafta dadka u badbaadiyaan waxaa la bari doonaa sida ay macaamilka ama dadka u adeegi doonaan tacaamul wanaagsan ama macaamil wanaagsan ay ula macaamili lahaayeen waxaa kaloo la bari doonaa inay mataqaanaa nadaafadda iyo ammaanada ay aada u xajiyaan waana mashruuc dadka markii la baro mataqaanaa wadidaas iyo farsamadaas ay shaqo ay mataqaanaa la siin doono ayagoo u shaqeyn doono shirkad la yirahdo shirkadda rakaab oo ka shaqeysa howlaha adeega dadka lagu geeyo xarumahooda iyo adeega tagsiyada intaba ilaa imise ayaad rabtaan inaad gaartaan oo aad tababar siisaan dhalinyarada
hadda waxaan rabnaa inaan shaqa abuurkaas u sameyno ilaa iyo kun dhalinyaro ah marka waxaa loo baahday dad xirfadda noocaas leh sidaas daraaddeed ayaan waxaan la kaashanay dugsiga farsamada ee buruuj oo tababarka asiga bixin doona markuu dugsiga tababarka uu bixiyo kadibna waxaa shaqada siin doonta shirkadda rakaab annaga hormuud salaam foundation waa maalgelinaynaa waxaan bixinaynaa dhammaan kharashka ku baxaya tababarka iyo markii tababarka dhammaystaan lacagtii loogu iibin lahaa mootooyinka maxay tahay sababtaad u doorateen marka in kun dhalinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho aad shaqo abuur u samaysaan xirfadana aad bartaan horta sidaad og tahay dalka waxaa ka jiro mataqaana culeys oo xagga shaqada ah taasoo in muddo ah jirtay annaga hormuud salaam foundation amaba mataqaana hormuud group barnaamij kasta oo aan maalgelinayno waxaa laga leeyahay dhowr ujeedo oo ahayd in baahi taagan laga jawaabo in shaqo abuur dadka loo sameeyo iyo in dibudhiska dalka hormuud laga noqdo marka iyadoo taas laga duulayo ayaa muhiimaddu waxay tahay inaan shaqo u abuurno dhallinyarada shaqadani aan mataqaanaa ay ku shaqaystaan ayna noqoto shaqo uu qofka uu shaqaysan karo asiga oo waxbaranayo waxlou waxbaranayo maan xilli kale mataqaanaa uu uu shaqaysan karo islamarkaasna in shaqadaas adeegaasi aan u xulno dad dhalinyaro ah oo runtii aan aaminsannahay inay kasoo bixi doonaan oo waxquritaankooda akhriskooda aqoontooda oo asaasiga ah ay fiican tahay si micnaha la tacaamulka dadkay la tacaamuli doonaan iyo adeegaas ay qaban doonaan iyo inuu naftooda iyo nafta dadkaba mataqaanaa ay nabad galaan ay u hagaagto waa gartay ka hormuud salaama foundation ahaan dhalintan aad u samaynaysaan tababarka iyo shaqo abuurkaba ma jiraan intii aad sheegto wax ka baxsan oo shuruudo ah oo qofka doonaya xirfadan inuu barto aad ku xulanaysaan
horta arrintan waxaan ka sameynay mataqaanaa ogeysiis iyo sidoo kale waxaan ka gaarsiinay dadka macluumaadka laga rabo arrintaas ayada ah siyaabo kala duwan ayaan ku gaarsiinay qofka waxaan aan shuruudaha ka mid ah ugu yaraan inuu dugsi hoose dhexe kasoo baxay ama uu qoraalka iyo akhriska uu ku fiican yahay islamarkaasna uu hadhow mataqaana shaqada la qaban doono waa shaqo adeeg loo geynayo macaamiil kala duwan meelo kala duwan laga soo qaadayo marka qof marka baran kara haddii uusan hore u aqoonin si jidadka loo maro maabka mataqaana oo oo ku xiran satellite-ka si loo si loo isticmaalo sidoo kale shirkadda u shaqeyn doono oo rakaab waxa ay leedahay mataqaana application la isticmaalo applicationkaasi si loo isticmaalo uu leeyahay in manaha qof oo baran karo inuu yahay sidoo kale in manaha qofkaasi uu yahay qof shaqada u diyaar ah tacliimaadka iyo mataqaana wax la baranayana wax la barayana u diyaar ah inuu inuu ku dhaqmo si hadhow shaqada qabsoomideedii iyo qofka asigaba mataqaana ay ay ay u hagaagsanaato waa gartay marka mashruucan qorshihiisa ma wuxuu yahay kunkan dhallinyarada ah ee aad tababaraysaan ee muqdisho jooga keliya in shaqa abuurkan loo sameeyo mase gobolada aad ka shaqaysaan hormuud salaama foundation ahaan ama si kale haddii aan u dhigo shirkadda hormuud iyo bangiga salaama waad qorsheynaysaan inaad gaartaan
horta hadda mashruucan manaha hadda aan dhallinyarada aan furuskan uga abuureyno ma ku koobnaan doona magaalada muqdisho keligeed gobolada iyo degmooyinkana dabcan wuu gaari doonaa marka muhiimadeenna waxa waaye in la abuuro shaqo in la abuuro mataqaanaa tasiilaad iyo in la fududeeyo dadka adeegyada ay ugu baahan yihiin noloshooda